Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal qodobada qodobadan warka duhur idinkugu hayno waxaa markaasi dhegeystayaal ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha oo kulan la qaatay mas-uuliyiinta sambuuru hanti dhowraha guud oo su-aal gelisay miisaaniyadda lagu dhisay garoonka garoommada ciyaaraha soomaaliyan waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka banaadir oo dil toogashaha ku xukuntay sayid cali macalin daa'uud oo ku oo markaasi la sheegay inuu dilay xaaskiisa oo uur lahayd kulan wacan duhur wanaagsan markale dhegeystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhdu waa lixda bisha saddexaada ee maarso sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba dhegeystayaal kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka rofesor kadure kandhiki ayaa maantay kulan la yeeshay hogaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamulka samburu wasiirka ayaa wax laga qoomamooda ku tilmaamay weerar rabshadaysan oo dhowaan ka dhacay qeybo kamid ah samburu waxaa falkan geystay kooxa burcada oo dhaca xoolaha kandhiki oo siyaasiyiinta kula hadlay daarta harambee house ee magaalada nairobi ayaa sheegay in dowladdu ay ka go-aan tahay ciribtirka falalka burcadnimo ee gobolka rift valley iyo badbaadinta nolosha shacabka iyo hantidooda waxaa kulankan ka qayb galay barasabka ismaamulka samburu ee jonathan lati senatarka dowlad deegaankaasi iyo sidoo kale wakiilka haweenka xildhibaanada galbeedka samburu waa xildhibaanada galbeedka samburu iyo sidoo kale waqooyiga samburu dhigiisa bariga samburu oo markaasi iyo si lamid ah ee hasiin ah oo aqalka sare si magacaabid ah ugu biirtay xafiiska hanti dhowraha qaranka ayaa warbixin ku sheegay in dowladda dhexe ay dhisida afar ka mid ah garoomada ciyaaraha ku bixisay qarash ka badan intii loogu talagalay nancy gadaangu ayaa markaasi hanti dhowraha guud ee dalka ayaa tusaale usoo qaadatay in fagaaraha wanguru stadium ee mowa oo ka tirsan ismaamulka krianga loogu talagalay in lagu dhiso lix boqol sagaashan iyo lix milyan oo shilin balse qiimahani lagu kordhiyey toddobaatan iyo lix dhibic shan milyan waxay hoosta ka hariiqday intana ay tahay xadgudub dastuuri ah sidoo kale waxay su-aal gelisay sababta keentay in qandaraaska dhisida fagaaraha ee grigiti stadium ee ismaamulka kiambu oo markii la bixinayay oo qiimihiisu ahaa hal milyan markii dambe qiimihiisa loogu kordhiyey boqol afartan iyo sideed ah ee milyan nancy ayaa markaasi hoosta ka hariiqday in qiimahani la kordhiyey boqolkiiba labaatan iyo shan inkastoo aanan lasoo bandhigin dokumentiyada lagu ansixiyey garoomada saddexda ah ee dhisida canshuurbixiyaasha kenyaanka ah ee ayaa markaasi dhisidiisa canshuurbixiyaasha kenyaanka ah ku lumiyeen waa konton iyo toddoba milyan oo shilin ayaa markaasi ah fagaaraha jamhuuriya bost grandus ee ismaamulka nairobi oo luu sheegay in lagu hirgeliyey hal dhibic hal bilyan sidoo kale ismaamulka kisumu wasaaradda maaliyadda ayaa lacag dhan saddex boqol iyo konton milyan ku bixisay wanaajinta fagaaraha jomo kenyatta showground barasabka ismaamulka samburu ayaa waxda dambe baarista dalka d c i-da ku eedeeyey inay hogaamiyaasha siyaasadeed ee wadanka ugu markaasi yeerayso waraysiyo aanan muhiim ahayn gudoomiyaha dowlad deegaanka samburu ayaa markii labaad muddo bil gudaheed ah looga yeeray xarunta saraakiisha waaxda dambe baarista ee gobolka rift valley ee ismaamulka nakuru oo shalay warbixin markaasi ka qoray waxaa waxa laga weydiiyey falalka burcadnimo iyo dhaca xoolaha ee laga geysta ismaamulkaasi samburu wararka ayaa intaa ku dareeyay in siyaasi uu xarunta d c i-da ku sugnaa ilaa toban daqiiqo isagoo laga dalbaday inuu saxiixo dokumentiyo muhiim ah oo markaasi ay usoo bandhigeen dembi baarayaasha ka hor inta uunan halkaasi kasoo tegin laamaha ammaanka ayuu sheegay in laga doonayo inay la tacaalaan kooxaha burcadda ee dilalka iyo dhaca geysanaya
lakini badala ig na timu yake ya polisi waende washughulikie hiyo watu wenye naua sisi wanaanza kuita politicians kuja kuandika ma statements not just politicians but victims mi ama victim watu wangu ndo wanauawa so why would i come here mi nakuja kuandika statement kusema tuko na masishi kesho mwingine ako moshari mwingine anauawa leo ama story kama hizo so why am i here instead of us being here kusaidia watu wenye wanapigwa kila siku natuleta hapa tukuje tu ni aibu kwa kenya yetu nchi yetu ya kenya
shacabka shanta abaqah ayaa soo dhoweeyey maamul degmeedka loo hirgeliyey maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan dhamaystira
wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka kidero kidhinka ayaa xariga ka jaray sabkauntiga cusub ee shanta baqo ka tirsan ismaamulka gaarisa nataka niwapigie makofi wote viongozi wenu wale ambao wameharakisha sisi kama serikali ili tufanye hii kazi. Kwanza kabisa gavana wenu, wa pili seneta wenu, wa tatu women rep wenu, wa nne mbunge wenu, wa tano MCA wenu.
shacabka deegaanka shanta baqoo muddo dheer sugaya furitaanka sabkauntiga cusub iyo in adeega dowladda loo soo dhoweeyey ayaa farxad muujiyey rashiid gaarana daahir oo ka mid a waxgaradka deegaankaasi ayaana ka hadlay sooma faraxsanini soo dhisrigaas weyna mamaana helin soo gafanaheenna marama joogo soo wasiirkeenna marama joogo soo embigeenna marama joogo boqorkeenni boqor xaamud sheekh maxamed xasan wafaa iyo sagaalayaashiisa weynala joogaan wax naga maqan ma jiro maanta annaga reenreen iyo duca iyo farxad iyo soo dhoweyn mooyi maxaa kaloo nala gudboon sbiika wumareer kulli waan sheegay aad iyo aad soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin annaga maanta waa faraxsan waxaana aroos aroos ma hadlo aroos intii gacanta la qabto oo aayar sidaa la dhaho yaa guriga saa loo geliyaa markaasuu damarka ku fadhiistaa ma aha hadla nin aroosi maanta annaga aad baan u faraxsan soo dhowaada gacmo furan ku soo gaafanaha gaarisa nadiif jaamac aadan wakiilka dumarka ee gaarisa udgoone siyaad senatarka gaarisa cabduul xaaji iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay furitaanka shanta abaq waxayna muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin yetu ni kukushukuru wewe zaidi kwa kutupatia sisi sub county ya Shandaba. Wananchi waliongojea siku mingi sana, lakini imekuwa leo na ile ahadi umechukua imetimika.
waxaan dhalanaa saa loo duceeyo insha allah annagana waa idin barakaynaynaa waa idin ducaynaynaa ilaahay idin barakeeyo ku shaqaysta si fiican
meeshan shanta dabaglama dhaho waa ka hore maxaa dhahay maxaa dhahay shanta dabaq meeshan shanta dabaq maaha meeshan waa shanta dabaq shantan dabaq waxaan ka codsanaynaa gabanaha inuu shan dabaq kale ka dhiso istaalka ugu hore inuu dabaq noqdo meeshan laga keeni doono istaalka labaad ee la keeni doono ha noqdo meesha labaad waxa la keeni doono isagana dabaqa laga dhiso wasiirka arrimaha gudaha kidoro kindhiki ayaa u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadatay furitaanka sabkauntiga cusub oo muddo dheer la sugayey Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Shantabak, mumekuja kwa wingi, hata kama tulikuwa tumetoa notice kidogo kwa sababu ya kikazi. Asanteni sana wale viongozi ambao wamemobilize wananchi. Jambo la pili nataka nita, eh, nitambue kazi ambayo imefanywa hapa na County Government of Garissa.
wasiirka ayaa sheegay in dhammaan ballamihii dowladdu shacabka u qaaday la fulin doono
Nataka nihakikishie nyinyi kwa niaba ya serikali ya kwamba serikali itatimiza ahadi zote ambazo ilifanyia watu wa kaskazini mwa Kenya na watu wa Kenya kwa jumla. Hapa Garissa mimi nimekuja safari kama tatu nne sasa, na bado Mungu akinijalia nitafanya safari nyingi nyingi sana kwa sababu bado niko na deni mingi ya kulipa hapa Garissa County. Kuna sub counties ambazo bado lazima tutekeleze.
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa magaalada shanta abaq
dhanka ee gudoomiyaha guddiga adeega dadweynaha ee p s c anthony mujiire ayaa xildhibaanada baarlamaanka dalka ku booriyey inay eegaan tabashooyinka la xiriira isku dheelitirka matalaada qowmiyadaha waddanka marka la shaqaaleysiinayo howlwadeenada kala duwan xili uu markaasi hortagay guddiga baarlamaanka ee arrimaha wadajirka qaran sinaanta fursadaha iyo isdhexgalka gobolka ayuu sheegay inay laga maarmaan tahay dhaqangelinta qodobada ku xisan warbixin qiimeynaha oo guddiga p s c soo saaray sanad maalideedkii wuxuu intaa ku daray inay guulo ka gaareen xaqiijinta matalaad siman isku dheelitirka jinsiyadda iyo in kenyaanka fursad siman loo siiyo fursadaha shaqo ee ka bannaan waaxyaha dowladda waaxda dambebaarita dalka d c i da ayaa sheegtay in howlgal markaasi laga sameeyey casimada wadanka ee nairobi lagu soo helay inka badan laba boqol iyo afartan telefoon iyo sidoo kale waxyaabo kale oo elektroonig ah oo markaasi la rumaysan yahay in lasoo xaday waxaa qalabkan kamid ah kombiyuutarada shakhsiyaed d c i da ayaa sheegtay in howlgalkan la sameeyey afartii bishan iyo saddexaad wuxuuna yimid kadib markii shacabka ah ay ka timid cabasho badan oo la xiriirta telefoona laga dhacay waaxda ayaa intaa ku dartay in la xiray ilaa toban iyo toddobo eedeysanayaala oo falkan lala xirinayay d c i da ayaa dhanka kale dadweynaha ku boorisay inay aada uga taxadaraan iibsashada telefoonada iyo agabka kale elektrooniga ee celiska ah si aynan ugu lug yeelan xatooyo eh, si aynan ugu lug yeelan xatooyada markaasi la geystay
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare oo la sheegay inuu ka jawaabayay cabashooyinka shacabka soomaaliyeed ee ku aadan garoonka duuradaha aadan cadde ayaa booqasho deg deg ah ku tegay garoonka halkaasi oo uu kula kulmay shacab diyaaradaha sugayay oo ka dhageystay cabashooyinkooda ra-iisul wasaaraha ayaa ku amray wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada maamulka garoonka iyo shirkadaha diuradaha inay si deg dega u qaadaan dadka rakaabka ah ee sugaya safarada ra-iisul wasaaraha oo markaasi ku hadlayay qaar oo kula hadlayay qaar ka mid a rakaabka hoolka garoonka ayaa sheegay in dowladdu ay ka xun tahay dib u dhaca iyo culayska ku yimid safaradooda isagoo ballanqaaday in arrintan oo kale aynan mar kale markaasi dib u dhici doonin ama dibdhacaasi uunan imaan doonin warar markaasi ay qorayeen warbaahina maxali ayaa waxay sheegayeen in rakaabka ay halkaasi ku xayiirneen saacad badan sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay rakaabkii oo markaasi dhex tuban garoonka duuradaha eedan cadde iyadoo markaasi la sheegay in ay shirkado gaar ah ka dalbanayeen lacago la sheegay inay yihiin canshuuro halka rakaabkuna ay diideen in lacagahaasi ay bixiyeen maxkamadda gobolka banaadir ayaa maantay xukun dil ah ku riday sayid cali macalin daa-uud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed oo xaamilo ahayd hase yeeshee isaga uu sheegay inay laba bilood ahayd gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa sheegay in eedeysanaha lagu helay inuu si kasa u gubay xaaskiisa isagoo markaasi daliishanayay ceed- eedeymaha lagu- laga soo arooriyay kiiskan gudoomiyaha ayaa wuxuu sheegay ayaa markaasi gudoomiyaha ayaa sheegay in xukunka lagu riday sayid cali daa-uud uu yahay mid ah qisaastii marxuumadii xaaskiisa ahayd ee, waxaana markaasi xukunka lagu riday eedeysanaha uu sheegay in uu raacfaan ka furiyay maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bishii saddexaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqol iyo labaatan fakri- fakradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay boqol afartan iyo toddobo laba kun afar iyo labaatan kaasoo eedeysana ka yahay sayid cali macalin daa-uud ina bilsan xirsi cusmaan afar iyo labaatan jir ah ku dhasha xamar digandhar keenley kuna xiran xarunta dembi baarista c a d kuna eedeysan qodobada afar boqol soddon iyo afar lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaal fakradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afar boqol iyo afartan fakradiisa koowaad oo lala akhriyo qodobka soddon iyo sagaalaad fakradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed lana xiray shantii bishii labaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay in eedeysane sayid cali macalin daa-uud uu maxkamadda ka hor cadeeyey in isaga iyo marxuumaddu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeen habeenkaas markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in asiga oo caraysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gumanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo caddaynaysa in eedeysanuhu qorsheeyey samaynta faldembiyeedka markay aragtay in eedeysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qol kii alaabtiisa jiifka iyo fadhiga fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo caddaynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo caddaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gu- marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacadaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu u mu- u- uu ka muuqdo debka gubajirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadal xuumadda ay ku dhahda oo ahaa ee in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tambadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqoliyo todoba faqradii saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysane sayid cali macalin daa-uud kuweysa faldembiyeedka ku xusan qodobka afar boqoliyo afartan faqradiisa koowaad oo lala aqriyo qodobka soddon sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysane sayid cali macalin daa-uud ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar lala aqriyo qodobka soddon sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dembiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii ahna qisaastii marxuumad lu luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatanka
qoyska marxuumad luulaha ayaa u muuqday kuwa soo dhaweeyay go-aanka maxkamadda iyagoo markii go-aanka lagu dhawaaqay sameeyey sacab mashxarad ah lama oga in maanta la aasi doono ee marxuumadda oo weli ku jirta talaajad ama filinjeer iyadoo la sugayo iyadoo markaasi lala sugayey go-aanka maxkamadda kasoo baxay baxaya kiiskan ayaa hadda u muuqdo mid usii gudbi doono maxkamadda racfaanka haddii qareenada eedeysanaha ay ku qanci waayaan xukunka maxkamadda ay soo saartay haddaba qareenkii u doodaya eedeysane sayid cali macalin oo markaasi lagu magacaabo xalane ayaa wuxuu sheegay in go-aanka maxkamadda uu lama filaan ku noqday sidaa darteedna ay qaadanayaan raacfaan
baxay xukunkii maxkamadda gobolka banaadir xukunkaas qodobadiisii laba qodobow ahaa laba eedow ahaa eed ka mida waanu lagu waayey ay tilmaamtay in qodobkii eeddii cuslaannu lagu helay taasina waxaa ka furan raacfaan ma aynaan filaynin in xukunkaa uu soo baxo oo macmiilkeenna ama klayntigeenna uu ku dhaco sidaas darteed maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya raacfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelannay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunkaa asaga ahna racfaanaan ka qaadannay waa mahadsantihiin
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed fariin ayaa ka hadlay howlaha sugidda amniga caasimadda iyo diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inagu soo hayso taliyaha ayaa markaasi ka hadlay askarta qoryaha wadata ee raaca gaadiidka dadweynaha isagoo sheegay in tallaabo laga qaadayo ama tallaabo cad laga qaadayo wuxuu bogaadiyey in ciidamada ay laba jibaaraan dadaalkooda si gaara kuwa ilaalada caasimadda wuxuuna sheegay in ciidamada ilaalada caasimadda ay haatan u gudbeen deegaanada ku teedsan caasimadda dalka dhinaca kale taliyaha ayaa wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta degmooyinka iyo talisyadoodu ay ka muuqato mas-uuliyad darro ku aadan in goobaha danta guud ah lagu dhex isticmaalo waxyaabaha ammaanka dooriya taliyaha ayaa sheegay in bisha barakaysan ee ramadaan loo baahan yahay in loo laga shaqeeyo sidii loo ciribtiri lahaa daroogada
maanta waxaan ognahay caasimaddii intaynu sugnay amnigeedii inaan gobollada iyo degmooyinka ku hareeraysan ciidankii caasimadda ka shaqaynay inaan muddo bila ay hadda ku maqan yihiin oon u dirnay oon rabna inaan haddana kuwo kale aan ku darno guulaha aynu gaadhna weeye ee loo tirinayo sanadkan bilowgiis inaynu dhammaystirnana laynaga rabo waxaan rabnaa dadkeenna inaynu u cadaalad falno inay helaan dadkeennu kalsooni ay ku kalsoonaadaan ciidamadooda amniga in hadday u dacwoodaan oy aadaan goobaha ay joogaan inay kala soo kulmayaan cadaalad culayska iyo dhibaatada ka haysata amni darradana inay helaan oo kalsooni u helaan inay ooga caban karaan meesha ugu dhowee kadibna tallaabo degdega in laga qaado dadku taleefanno ay la xidhiidhaan baa iyo ciidanka booliisku leeyihiin dadkeennu way ogyihiin inay cabashadooda gudbistaan oy soo sheegtaan culayska ayaa ay soo sheegtaan si looga jawaabo shuruucdii ama sharciyadii ama xeerarkii sanadkii lasoo dhaafay la meel mariyey ee fulinteeda aynu ku guda jir in la adkeeyo waxaa ugu muhiimsanaa isu socodka wadooyinka gaadiidka la kala xadeeyo oo lambaro iyo maalmo loo kala sameeyo in xoogga la saaro maamulka iyo xay-adaha amniga oo iskaashanaya inaad xoogga saartaan wixii been abuura ee soo dhexgala shaqooyinkaas ama midabkii loo ekaysiiyey oo intii maaragtay lala tago garaashyo ama lambarkii lambar u eg lasoo lasoo marsanayo oo amni darro lagu samaynayo ama si kaloo qaab daran loo isticmaalayo taa tallaabo laga qaado aad loo fiiriyo in la fuliyo oo wax gorgortana aan laga gelin cunaqabataynta hub xakamayn aan dhaho xakamaynta hub waxaa laga rabaa qof kasta oo amniga ka shaqaynaya kasoo bilow gudoomiyaha degmada ilaa iyo saraakiisha ee, kallaanta jooga ama rugta jooga taliyayaasha qaybaha meel kasta ay joogaan iyo ciidamada amniga ka shaqaynaya qof kasta oo tuuto qaba ama qori wata ama u eg oo baabuurta gaadiidka dadweynaha saaran in tallaabo laga qaado oo la qabto sharciga la waafaj waxaad qabataanna yuusan xaal mastuur ku dhammaanin maxkamadda ha ku dhammaado bishaa rabadaan maandooriye magaalada in laga mamnuucaan rabna mid bannaanka ka imaanayana bannaanka lagaga hortago midka gudaha yaalana aan gudaha ku baabi'ino waa bisha ugu fiicnayd aan la dagaalami lahayn way maantay haddaynaan samata bixinin dadkeenna oon sharciyaad adagna laga soo saarin wixii aanaan haynin maaragtay ee, markaas habraacaan u marnana waa u raadinayna maandooriyana wax aan loo heli karin dembi waa dembi waa ognahay ciqaabta ka dhalanaysa waa naqaana marka aan la dagaalanno gudoomiyaha degmada degmadiisa maandooriyaha lagu dhex cunayo taliyaha saldhigga saldhiggii uu joogay maandooriyaha lagu dhex isticmaalayo war waxaa laydinka rabaa inaad arrintaas damiir ahaan aad maaragtay oga shaqaysaan ood raadisaan oo sources dirsataan baarar baa jira gudo- duq magaalada gudoomiyaha gobolka waa kan habeenimo intuu socdu wuxuu dhex tagaa meel maaragtay ee, barwaaqa taal bahashii ay iska taaltaallo waa ka aragteen ush uu uu la dhacayo gudoomiya degmaa jooga degmadaas taliya saldhig baa jooga sirdoonkii baa jooga sabab ay ku dhacayso oo intaasoo dhan loogu fiirsanayo waa mas-uuliyad darro mas-uuliyadda inaga laynaga rabo waa inaan fulino inay muuqataba maahanba in lala dhuunto oo qofku uu baxsad ahaado waaran qof u jaran yahay oo kale inuu ahaado weeye qofka wax wax cunaya marka awaamirna waan ka soo saaraynaa ciidamo hadday ciidankan kale ee, ayna isku eh, qaban karin maaragtay la dagaalanka khawaarijta iyo badqabka dadka ciidan u gaar aha oo maandooriyaha iyo anshaxa ka shaqeeya ayaan abuuraynaa haddii aan lahayn saraakiil fiicanna waan u dhiibaynaa oo rag iyo gabdho isugu jira innagaa laynaga rabaa cid kale oo laga sugayo maanta wax yaala dalka in ay wax ka qabtaan ama loogu dacwoodo oo dib loogu noqdo ay ma jirto waa intaynan meesha fadhida marka waxaan dhihi lahaa mas-uuliyad in la iska saaro culayska dadkeenna saara inaan mas-uuliyaddan iska saarno
wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee turkiga iyo cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya ayaa ka wada hadlay iskaashiga dhanka tamar- tamarta ee labada dal waxa uu wasiirka batroolka ee wasiirka batroolka ah ee turkiga u sheegay wasiirka batroolka iyo macdanta ee soomaaliya in eh, dabcan uu ku qaabilay wasaaradiisa oo ku taala casimada ankara ee turkiga kulanka intuu socday waxaa laisla qaaday tallaabooyin lagu horumarinayay iskaashiga labageesoodka ee dhanka tamarta ee soomaaliya iyo turkiga waxayna sheegeen in labada dal ay sii wadi doonaan dadaalka ku aadan sidii iskaashiga dhanka tamarta u gaarsiin lahaayeen heer wanaagsan turkiga oo saaxiib dhowla ah soomaaliya ayaa maalgeliyey waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo caafimaadka soomaaliya wuxuuna siiyaa kaalmo bilaadanimo oo la sheegay inay tahay mid ballaaran dhowaan ayay ahayd markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiis weyn oo iskaashiga difaaca badda ah. heshiiskan ayaana soomaaliya ka caawinaya sugidda ammaanka xeebaha soomaaliya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta soomaaliya heshiiskan ayaa waxaa markaasi wada meel mariyey baarlamaanka soomaaliya sidoo kale xukuumadda ee ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ama gulihiisa wasiirada turkiga ayaa haatan safaaradda ugu weyn ee afrika ku leh magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxayna sidoo kale halkaasi ka dhistay xaruntii ugu weyneed ee tababarka ciidamada qaranka soomaaliyeed iyadoo lagu wado in heshiiskii horey ee dhanka difaaca badda ee heshiiskaasi looga faa-iideysto muddada uu jiro in turkiga ay tababarto ciidamo difaac badeed ah oo soomaaliya ay yeelato markan maxamed axmed khaliif ha inoo soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa ururka xamaas ee dalka falastiin ugu baaqiyay inuu ogolaado in bisha barakaysan ee ramadaan ay xabajoojin ka dhaqan gasho marinka khaza tani ayaa timid kadib markii xamaas ay sheegtay inaynan sii socon karin wadahadallada ku aadan xabajoojinta iyo in maxaabiis la isdhaafsado waxaa biden kasii horreeyey oo xamaas kula teliyey inay ogolaato xabajoojin deg deg ah xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxaa dhowaan kulamo dhexdhexaadin ah magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar ku yeelanayay erga matalaysa maraykanka qatar iyo masar oo doonayay in israa'iil iyo xamaas ay ku heshiiyaan xabajoojina guddiga doorashooyinka ee dalka venezuela ayaa shaaciyey in doorashada guud ee waddankaasi ay qabsoomi doonto sideed- sideed iyo labaatanka bisha toddobaad ee sanadkan madaxweynaha hadda talada haaye ee waddankaasi nicolas maduro ayaa la filayaa inuu mar kale tartamo bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii xisbiyada muxaafidka ee mucaaradka ee venezuela ay ku heshiiyeen in doorashada madaxweynenimo ee sanadkan dhacdo ugu dambeyntii dhanka caalamka dowladda ruushka ayaa weerar loo adeegsaday diyaarado aan duuliya lahayn xalay kuf- ka fulisay gobollo ka tirsan dalka ukrein waxay bartilmaameysatay kaabayaasha korontada ayagoo burbur gaarsiiyey guryo la degan yahay iyo meherado ganacsi ugu yaraan todoba qof ayaa duqeynta lagu dhaawacay dhanka kale ukrein ayaa sheegaysay in hanaankeeda difaaca hawada sare uu soo riday soddon sideed ka mid ah afartan iyo laba gantaal oo uu ruushka kusoo tuuray waxa uu qorshuhu yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu maanta la kulmo madaxa wakaaladda caalamiga ee qaabilsan tamarta atomikada ee loo soo gaabiyey i a e a rafael garosi haatanna war goordhowna soo gaaray ee dhanka kenya ayaa sheegaya shirka ka socda ah, guriga hoyga madaxweyne ku-xigeenka dalka nirada rigaadi gachagua ayaa sheegaya in dowladda dhexe ay maanta shaaca ka qaaday tallaabooyin gaaraysa in labaatan iyo sh- il- ilaa labaatan iyo shan oo looga gol leeyahay in gudaha waddanka looga ciribtiro ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha ay ka midka yihiin khamriga iyo waxyaabaha kale ee balwadda tani ayaa timid kadib kulan uu madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua oo la qaatay dhammaan iskuduwayaasha dowladda dhexe ku matala gobolada saraakiisha maamulka ee ee ingao iyo laamaha maanka kadib markuu soo islaaday kulanka ka qabsoomay hoyga rasmiga ee madaxweyne ku-xigeenka dalka ee xaafadda karen ayaa ayaa waxaa bayaan faahfaahsan warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran brofesor kiduri kindiki wixii qodob wararka ayaa sidoo kale dhegeystayaal intaasi ku ku daraya tallaabooyinka waxaa ka mid ah in gebi ahaanba la hakiyey adeegsiga shatiyadii ee maamulada k r a iyo cabs siiyeen shirkadaha soo saara khamriga loo yaqaana second generation alcohol iyo waxyaabaha la midka ah amarkan ayaa si deg deg ah u dhaqangalaya sidoo kale dhammaan leysimada shaqaynaya ayaa shirkadaha la siiyey waxaa dib loo turxaan bixin doonaa muddo koo iyo labaatan cisho gudaheed dhismayaasha ganacsiyadan ayaa keliya loo ogolaan doonaa inay sii shaqeeyaan markay helaan ansixiya ansixinta cusub wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa talaadada soo socota ee labayo tobanka bishan kulan ku casuuntay mas-uuliyiinta shirkadahan sidoo kale waxaa waxba kama jiraana laga soo qaaday leysimada ay bixiyeen ismaamulada ee- ee goobaha lagu caweeyey ee ku yaala goobaha la degan yahay ama hareeraha xarumaha waxbarashada saraakiisha ammaanka ee ismaamulada ayaa lagu amray in goobahan si deg deg ah u xiran sidoo kale dhammaan shaqaalaha dowladda ee leh goobaha lagu caweeyey ayaa lagu amray inay xiraan ama ay shaqooyinkooda iska xasilaan warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda star f m waa nagaynta xamdi gurey ayaa warka eh, noo waramaysay ana qeyb aan ka ahay maxamed mawliid maxamed shuuriye ayaa warka soo saaray cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay www star f m dhow c o k iyo halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay